akoon cusub wixii intaa dheer fadlan ka wac lambarka gaaban ee afar afar afar salaam somaali bank salaam somaali bank hoggaanka bangiyada shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebook com hormud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
redio simba simba sii dhegahaaga ha ku siiso wararka sugan redio simba markaan daarnaba dig ma soo yire madayax gacmeedku dacal kaga yaal redio simba dhacdo kasta sheekaa ka dambaysa sheeko kastana dhacdaa ka dambaysa redio simba simba xarunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka subax ee raadiyaha simba waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya weerar qaraxyo ku bilowday oo lagu qaaday deegaano ku dhow magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug xoogagaal al-shabaab ayaa sheegtay in si buuxda ay ula wareegeen gacan kuhaynta deegaanka ceeldheere oo ka tirsan gobolka galgaduuda faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya qarax khasaare kala duwan geysta oo ka dhacay degmada matabaan ee gobolka hiiraan ra-iisul wasaaraha dalka ayaa ka qayb galay munaasabad lagu maamuusayay aasaaska macadka cilmi baadhiista ee heritage taasi oo lagu qabtay dalka jabuuti maamulka waa gobolka banaadir ayaa burburiyey goobo ganacsi oo shi sharci darraa uga dhisnaa degmada kaaraan ee gobolka banaadir ama ammaanka maamulka hiirshabeelle ayaa howlgallo ka sameeyey xaafadaha kala duwan ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyadoo doorashooyinka dalka ayaa kulan la qaatay wakiilo ka socda bahda qaramada midoobay ee soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa nuqul ka mida warqadihii aqoonsiga ka gudoontay dowladda dalka masar maamulada puntland iyo jubbaland ayaa lagu wadaa inay soo gudbiyaan qaar ka mida kuraasta golaha shacabka ee dhowaan lagu qabanayo dowlad goboleedyadaasi dad horleh ayaa gaajiya haraadax saacadihii lasoo dhaafay ugu geeriyooday deegaano ku dhow magaalada baydhaba ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya qaar ka mida hogaanka siyaasadeed ee dalka ayaa walaa xoogan ka muujiyey siday u socoto doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka maamulka degmada wallaweyn ayaa looga fadhiyaa in si deg deg ay uga hadlaan beegsiga ay ciidamada dowladda ku hayaan shacabka degmadaasi shacabka degmada daynile ayaa qeyladhaan ka muujiyey burcad xilliyada habeenkii dhac ka geysata gudaha degmadaasi wararka dibadda subaxnimadkan simbe idiin haysana waxaa ka mid ah dowladda dalka ingiriiska ayaa waa xayiraadii socdaalka ka qaaday koob iyo toban dal oo afrikaan ah tirada dadka u dhimanaya cudurka dilaaga ee covid sagaal iyo toban ee dalka maraykanka oo kor u dhaafay in ka badan sideed boqol oo kun oo qof
warka subax ee idaacadda simba waxaa taabagelinaysa xarunta quraansaarkii iskudaweynta dhirta ee caynulcaafiya xarunta caynulcaafiya waxay idiin keentay daawooyinka baabasiirka taas oo muddo kooban kaaga baabi'in doonta baabasiirka waana daawo la hubo oo tijaabo soo martay
waa subaxnimo arbacaha taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha labiyo tobanaad sanadka labaatan koob iyo labaatan kuwaasi waxay hayeen qodobada warka iyaga ugu dooroon iminkana iyaga oo fidsan faahfaahiino dheeraada ayaa kasoo baxaya weerar qaraxyo ku bilowday oo lagu qaaday deegaano ku dhow magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug xilli xoogaga al-shabaab ay sheegteen inay si buuxda ula wareegeen gacanku-haynta deegaanka ceeldheere oo ku dhow magaalada dhuusamareeb wararka ka imaanaya deegaanada maamulka galmudug siiba duleedka magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug deegaanka ceeldheere oo sideed iyo labaatan kilomitr u jirta magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa la sheegayaa inay si buuxda uga dhacay ama weliba uga dhacay qarax xoogan kaasi oo galaaftay nolosha tiro saraakiil oo ka tirsan ciidamada dowlad goboleedka galmudug waa sida ay sheegeen xogaga al-shabaab wararka ka imaanaya deegaankaasi waxay tilmaamayaan in saaka aroornimadii weerar qaraxyo ay ku bilowday ee xoogaga al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga magaalada ama deegaanka celleere oo sideed iyo labaatan kilomitir u jirta magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug wararka ayaa tilmaamaya in xilligan xaaladu ay kacsantahay islamarkaana ciidamo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka galmudug ay ku dhow yihiin in deegaankaasi dib ugula wareegaan xoogaga al-shabaab si ay nala wadaageen ah, saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka galmudug oo ku sugan duleedka deegaanka ceeldheere oo ku dhow magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid gaari islamarkaana si toosa loogu biri taray fariisin ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa galmudug ay ku leeyihiin ceel dheer oo ku dhow magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug islamarkaana la sheegay in xilligan gacankuhayntooda ay hayaan xoogaga al-shabaab war qoraal oo kasoo baxay dagaalyahanada al-shabaab kuna daabaceen barahenda internetka ayay ku sheegeen in weerar qaraxyo ay ku bilowday ay ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ay ku lahaayeen ceel dheere oo ku dhow magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug waxa ay sheegeen inay ku dileen tiro ciidan iyo saraakiil ka tirsan dowlad goboleedka galmudug islamarkaana dhaawacyo ay gaarsiiyeen xubno ka tirsan ciidamadii dowladii halkaasi ku sugnaa war qoraal oo kasoo baxay al-shabaab laguna daabacay barahooda sida qaaska iyo internetka ay ku leeyihiin ayay ku sheegteen in si buuxda ay la wareegeen gacankuhaynta ceeldheere islamarkaana xilligan xoogaga al-shabaab ay gacanta ku hayaan waxayna sheegeen inay kala wareegeen ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka galmudug oo fariisin buuxda u ahaa deegaanka ceeldheere islamarkaana maalmihii u dambeeyey ee firaaq ahayd degma- deegaankaasi maadaama inta badan ay weliba dhuumaashi- dhuumaaleysi kusoo gaarayeen ciidamada ururka ahlusunna waljamaaca waljamaaca oo fadhigoodu yahay bohol oo aan sidaas kaga fogeyn degmada waa deegaano ka tirsan gobolka galgaduud sida ay xogtan ugu soo gaarayaan sida aan kasoo xiginay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka galmudug xaaladda ceeldheere ayaa ah mid degan iyadoo saacadba saacadda ka dambeysa laga cabsi qabo in halkaasuu ka dhaco dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo weliba ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug maadaama galmudug lagala wareegay deegaanka sida ay shaaciyeen xoogaga al-shabaabka ka dagaalama deegaano ka tirsan koonfurta galmudug islamarkaana xilligan ay deegaankaasi ku sugan yihiin xoogaga al-shabaab saraakiil si hoose warbixino kala duwan idaacadda simbo ula wadaaga ayaa sheegayay in saacadaha soo aadan ciidamo gurmad ay ka imaan doonaan magaalada dhuusamareeb islamarkaana ay doonayaan in weerar ku dhufo ka dhaqaaq ay ka sameyn karaan ama islamarkaana weerar toosoo dagaal sababi kara ay ka sameeyaan deegaanka ceeldheere islamarkaana dib ay uga soo celiyaan xoogagii la wareegay deegaankaasi maadaama la sheegay in deegaankaasi ay ku dhowdahay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug oo martiirgelin karta doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ee ka dhacaysa deegaanada maamulka galmudug ra-iisul wasaaraha dalka ayaa ka qayb galay munaasabad lagu maamuusayo aasaaska maxadka cilmi baarista heritageaasi oo lagu qabtay dalka jabuuti maxamed xuseen roble ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ee xalay goor dambe gaaray magaalada d jabuuti caasimadda dalka jabuuti halkaasoo xalay uga qayb galay munaasabad lagu maamuusayay aasaaskii waa aas-aaska sagaalaad ee maxadka cilmi baarista heritage-kaasi oo loogu qabtay dalka jabuuti ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya halkaasi ka jeediyey khudbad taabanaysa dhinacyo kala duwan ayaa waxaa ugu mahadceliyey madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele isagoona sheegay inuu yahay aabba soomaaliyeed islamarkaana u taan- u taagan danta dalka iyo weliba danaha guud ee soomaalida waxa uuna sheegay in xilligan arrimaha doorashooyinka isagoo soo halqa- isagoo soo hadalqaalayo in dalka waa dalka uu xilligan u jeestay xilli doorasho islamarkaana siyaasiyiinta iyo waxgaradka jabuuti la filayay in xilligan garab istaag u muujiyeen sacab ama u muujiyaan shacabkooda soomaaliyeed ee xilligan u istaagay doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya inkastoo uu sheegay in doorashada madaxtinimada dalka ay kusoo food leedahay waxauna ka dalbaday dowladda dalka jabuuti in ingiriista- waa garab istaag dhinaca kasta ay u muujiyaan dowladnimada soomaaliya iyo jiritaanka maadaama xilligan ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble uu yahay shaqsiga xilligan u xilsaaran amniga iyo doorashada dalka dhammaan ka soo qaybgalayaasha kulankan qiimaha leh ee laisku dhaafsanayay fikradaha aaraada kala duwan iyo isu sixitaanka shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin fikirkiinana waa dhegaysanaynaa commentigiinana waa dhegaysanaynaa waxaa halkan ka soo baxana anigoo ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya wixii faa'iido leh waad igu ogtihiin inaan ka qaato hadduu alla subxaana wa tacaala idmo sidoo kale waxaan rabaa cawada inta halkan fadhida oo soomaalida ah iyo inta maqanba in la iscafiyo horena loo socdo dalkan uu galo doorasho xor iyo xalaal ah hadduu alla subxaana wa tacaala idmo waxaan kaloo rabaa halkan caawa inaan uga mahad celiyo dowladda iyo shacabka aan walaalaha nahay ee jabuuti iyo madaxweynahooda qaaliga ah madaxweyne ismaaciil cumar geelle runtii madaxweyne ismaaciil cumar geelle ma ahan keliya madaxweynaha dowladda jabuuti waa aabbaha shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan qofkaanan bini aadanka u mahad celin alla uma mahad celiyo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha jabuuti madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo dowladda aan maanta maanta haysanno ee soomaaliyeed uu u yahay aasaasihii dowladda soomaaliyeed ee maanta aynu haysanno marka waa uga mahad celinayaa madaxweynaha
ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble ayaa magaalada d jabuuti ee caasimada waa magaalada d jabuuti ee caasimada dalka jabuuti xalay ahayd markuu gaaray islamarkaana ka qayb galay munaasabad lagu maamuusayey sanad guuradii sagaalaad ee aasaaska macadka cilmi baarista heritage ayaana macadku wuxuu ku ammaanay kaalinta cilmi baarista iyo doodaha waa wada wax dhiska iyo quseeya dalka iyo arrimaha guud ee dalka islamarkaana isagoona ugu dambeyn madaxweynaha dalka jabuuti mudane ismaaciil cumar geele uga mahad celiyey doorkiisa nabadeynta iyo dowlad dhiska soomaaliya faahfaahiino dheeraada ayaa kasoo baxaya qarax khasaare kala duwan geystay oo ka dhacay degmada matabaan ee gobolka hiiraan kaasi oo lala egtay ama lala beegsaday saldhig ciidan oo ku yaala degmadaasi faysal cabdi faarax ayaa faahfaahin umuurtan ku saabsanaya warar dheeraadaha ayaa kasoo baxaya qarax xoogan oo xalay fiidkii ka dhacay degmada matabaan ee gobolka hiiraan qaraxan ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa mid culus oo jugtiisa inta badan laga maqlay dhammaan xaafadaha iyo deegaanada ku teedsan degmada matabaan ee gobolkaasi hiiraan wararka aan ka helayno matabaan ayaa sheegaya in qaraxa uu ka dhacay xalay toole gudaha saldhigga booliska degmada matabaan ee gobolka hiiraan islamarkaana uu jira khasaare kala duwan oo qaraxan uu geystay kaas oo aan ilaa iyo haatan si dhab ah loo xaqiijin qaraxa kadib ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka hirshabeelle ee ku sugan degmada matabaan ayaa waxaa la sheegay inay halkaasi ka sameeyeen howlgallo kala duwan oo baaritaano ah oo ay ku xaqiijinayaan ammaanka magaalada matabaan ee gobolka hiiraan iyadoona xaaladda magaalada matabaan haatan lasoo sheegayo inay tahay mid degan marka laga soo tago cabsi laga qabo falal amniga ka baxsan oo xilli kasta la filan karo in halkaasi ay ka dhacaan laamaha amniga iyo maamulka degmada matabaan weli wax faahfaahina kama aysan bixin khasaaraha ka dhashay qaraxa saacado ka hor ka dhacay saldhigga ciidanka booliska degmada matabaan ee gobolka hiiraan qaraxan ka dhacay matabaan ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay burburiyeen saldhiggan xalaytoole uu qaraxu ka dhacay islamarkaana ay in muddo ah gacan ku haynta saldhiggan al-shabaab la wareegeen islamarkaana ay haysteen dhanka kale weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa xalay ka dhacay saldhigga ciidanka booliiska degmada matabaan ee gobolka hiiraan
maamulka gobolka banaadir ayaa burburiyey goobo ganacsi oo si sharci darra ugu dhisnaa hareeraha laamiga degmada kaaraan ee gobolka banaadir cabdiqani cali maxamed ayaa faahfaahinta warkan eegaya dowladda hoose ee xamar ayaa howlgal lagu burburinayay dhismayaasha sharci darrada ah ee laga dhisay hareeraha wadooyinka muqdisho waxay xalay ka fuliyeen degmada kaaraan ee gobolkani banaadir howlgalka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish burburintan ayaa laga fuliyey inta u dhaxaysa isgoyska jiirada ilaa xaawo casir iyadoo uu noqon doono mid sii socda sida lagu sheegay war ka soo baxay maamulka gobolka banaadir sidoo kale warka ka soo baxay maamulka gobolka banaadir ayaa lagu yidhi waxaa naga go-an inaan fulino amarka duqa magaalada muqdisho ee ku aadan inaan marnabo la aqbali doonin goobaha sida sharci darrada ah looga dhistay hareeraha wadooyinka caasimadda afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar oo howlgalka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in howlgalkan uu qeyb ka yahay bilic soo celinta caasimadda isagoona xusay in maamulka gobolka banaadir ay ka go-an tahay joogtaynta burburinta dhismayaasha sharci darrada ah
caawa ee maamulka gobolka banaadir qeybihiisa kala gedisan uu hogaaminayo ee guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxa ay soo kormeereen howlgal ballaaran oo ka socda degmada kaaraan ee gobolkan banaadir taasoo ku aadan burburinta goobaha sida sharci darrada ah loo dhistay waddooyinka waaweyn ee degmada kaaraan ku yaalla caawa waxa uu ka bilowday laamigan weyn ee ku imaada suuqa weyn ee degmada kaaraan ee hormara saldhigga ee degmada kaaraan taasoo waaxaha kala gedisan gaadiidka waaxda nadaafadda iyo dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka ee deriska la'ah ee degmadan kaaraan ay markaasi isugu tageen si loo burburin lahaa dhammaan goobaha sida sharci darrada ah loogu dhistay mashabiyeediga horey maamulka gobolka banaadir wuxuu u fulinayay howlgallo ku aadan ee burburinta goobaha sida sharci darrada loo dhistay iyo bilic soo celinta ee magaalada muqdisho tanna waxa ay qayb ka tahay howlgalladii hore u socday oo la dardargelinayo sida toddobaadkan shirkii uu shir guddoominaya guddoomiyaha gobolka banaadirba uu ku sheegay in la dardargeliyo lagana shaqeeyo sugidda amniga iyo bilicda magaalada muqdisho iyo weliba burburinta goobaha sida sharci darrada loo dhistay qayb ka mid ah ayaa caawa ahayd howlgalladanna oo lagu burburinaya goobaha sharci darrada lagu dhistayna waa sii socon doonaa waxaan fariin u diraynaa dadka ganacsatada ah ee iyagu sida sharci darrada ah ugu dhistay goobaha ganacsiga ee waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho in ay inta aan la soo gaarin ay goobahooda ganacsiga ay ka qaataan horena fariin noocaan oo kale ah loo diray haddii howlgalka uu ku yimaadana ay mutaysan doonaan in laga burburiyo goobaha sida sharci darrada ah ee u dhisteen sidoo kale dadka xaafadaha magaalada muqdisho guryaha sida sharci darrada u dhista ee waddooyinka soo galay iyaguna fariintaa la mid ayaan u diraynaa howlgallada ee lagu burburinayo goobaha sida sharci darrada loo dhista haddii ay noqon lahayd goobaha ganacsiga iyo haddii ay noqon lahayd
maamulka gobolka banaadir ayaa maalmihii lasoo dhaafay kordhiyey howlgallada lagu burburinayo dhismayaasha sida sharci darrada ah looga dhisay hareeraha waddooyinka caasimadda muqdisho
lamaha ammaanka maamulka hirshabelle ayaa is ayagana waxa ay howlgallo xalay ka sameeyeen xaafadaha kala duwan ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan si loo sugo amnaanka guud ee dalka loogana hortago falalka amni darre ay wadaan kooxaha gegixisada ayaa ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka hirshabelle waxa ay xalay ka sameeyeen gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xaafadaha qaar ayaa la sheegay in lagu arkayay ciidamo iyo gaadiid dagaal kuwaas oo taagan hareeraha laamiga waddooyinka waaweyn ee magaalada beledweyne islamarkaana baaraya gaadiidka kala duwan iyo mootooyinka loo yaqaano bajaajka islamarkaana ku sugan magaalada beledweyne si loo xaqiijiyo ammaanka guud ee gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan saraakiil ka tirsan mas-uuliyiintii xalay hogaaminaysa howlgalka oo aan la xihiina ayaa inoo sheegin howlgalka u ahaa ujeedkoodu mid lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan islamarkaana looga hortagayo falalka amni darro ay inta badan ka dhaca gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan magaalada beledweyne ayaa ka mid ah goobaha loo asteeyey doorashooyinka golaha shacabka ee magaalooyinka dowlad goboleedyada dalka siba maamulka hiirshabelle oo ah magaalada labaad ee martigelin doonta doorashada golaha shacabka markii laga soo tago jowhar oo ah caasimada maamulka hiirshabelle islamarkaasna la filay ama laamaha ammaanka si deg dega loo faray inay xaqiijiyaan ammaanka guud ee magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan oo doorashada golaha shacabka martigelin doonta guddiyada doorashooyinka dalka ayaa waxa ay kulan la qaateen bahda ama wakiilo ka socday qaramada midoobay ee soomaaliya wakiilada ka socda qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa guddiyada doorashooyinka heer federaal heer dowlad goboleed iyo heer waa guddiga xalinta khilaafaadka waxa ay kulan gaara la qaateen wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya u fadhiya james wan iyagoo ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka dalka iyo dardargelinta doorashooyinka guud ee dalka tiiba golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo xilligan dalka ka soconaysa james wan xogayaha arrimaha diba- waa wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa kula dardaarmay guddiga doorashooyinka heer federaal heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka in la derdergeliyo doorashooyinka guud ee golaha shacabka si loo yareeyo xilligan musuq ka yimaada doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo xilligan walaacyo xoogan ay ka muujinayaan ah, guddiyada doorashooyinka qaarkood iyo qaar ka mid a siyaasiyiinta saamilayda siyaasadeed ee musharaxiinta xilligan oo anqaltaagaya kursiga ugu sarreeya dalka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo xilligan ugu fadhiyo waxaana guddoonka guddiyada doorashooyinka heer federaal ay u ballan qaadeen ah, wafdi ka socotay bahda qaramada midoobay uu iswaan ugu horreeyey in xilligan la dardargelin doono doorashooyinka guud ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyo doorashooyinka guud ee dalka si dalka ay uga dhacdo doorasho nabdoon dowladda soomaaliya ayaa nuqul ka mid ah warqadaha aqoonsiga waxa ay ka guddoontay dowladda dalka masar wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa guddoomiyey nuqul ka mid ah warqadihii aqoonsiga ee danjiraha safiirka masar ee soomaaliya wasiirka arrimaha dibadeed ee iskaashiga caalamiga mudane cabdi saciid muuse celi ayaa maanta nuqul ka mid ah warqadaha aqoonsiga jirjir waa danjirnimo waxuu ka guddoomiyey safiirka cusub ee jamhuuriyadda masar usoo magacowday soomaaliya mudane axmed al saciid axmed almaas danjiraha cusub ay dan- waa dowladda masar mudane maxamed al saciid axmed ayaa dowladii shacabka soomaaliyeed uga mahadceliyey soo dhoweynta diiran ee loogu sameeyey isagoona wasiirka uga warbixiyey dagaalka uu ku bixin doono adkeynta xiriirka diblomaasiyadda iskaashiga ee waxwada qaybsiga u dhexeeya labada dal wasiirka arrimaha dibadeed ee iskaashiga caalamiga mudane cabdi saciid muuse ayaa we- weliba ayaa danjiraha cusub ee masar ugu hambeliyey xilka loo magacaabo wuxuuna sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay u garab istaagayso guddoonka ama weliba gudashada waajibaadka diblomaasiyadeed ee xilligan loo igmaday dowladaha soomaaliya iyo masar ayaa ka dhexeeyay xiriir qoto dheer oo islamarkaana ku saabsan xidhiidho dhinaca kala duwanna waxayna masar dowladda soomaaliya ka taageertaa dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo arrimaha siyaasadda soomaaliya qaar ka mid ah hogaanka siyaasadeed ee dalka ayaa walaac xoogan ka muujiyay habsami u socodka doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya soomaaliya oo ka soconaysa doorashada guud ee dalka islamarkaana hakad uu ku yimid doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo soo bilaabatay febraayo kowdeeda ayaa xilligan walaacyo waxay ka imaanayaan qaar ka mid a siyaamilayda siyaasadeed ee dalka midooda murashaxiinta mucaaradka iyo dadka saa- waa saameynta ku leh siyaasadda soomaaliya ayaa dhaleecayno kala duwan u jeedinaya madaxda ugu sareysa dalka iyo hogaanka siyaasadeed ee soomaaliya madaxda iyo weliba hogaanka dalka ee mas-uulka ka ah arrimaha doorashooyinka dalka uu ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ugu horeeyo xigitaankeedana ay tahay guddiyada doorashooyinka dalka wasiirka hore ee dib u heshiisiinta maamulka galmudug oo ismaan dheer ahna xilligan guddoomiyaha ama weliba hogaanka sare ee xisbiyada siyaasadeed ee dalka oo la hadlay idaacadda simba ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu waraysi gaara uu ka siiyey arrimaha doorashooyinka dalka isagoona falanqeyn dheer ah walaac xoogan ka muujiya siday u socoto doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxa uu carabka ku dhuftay in xilligan sida u socoto doorashadu ay tahay si aad u liidata islamarkaana madaxda dalka aan laga filayn sidan waxa uu sheegay in madaxda ugu sareysa dalka siba hogaamiyaasha siyaasadda soomaaliya arrimaha doorashooyinka dalka gudiyada doorashooyinka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka in xilligan ay ku fashilmeen in doorashadaha nabdoon ay dalka ka galga- waa ta hir- ka hirgeliyaan islamarkaana ay dalka u horseedaan doorasho ku dayasho mudan islamarkaana beesha caalamka aan qaban wuxuu sheegay in wadnaqab- wadnaqabad ay ku noqotay xilligan sida ay u wadaan doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya mas-uuliyiinta ugu sarsareysa dalka uu ra-iisul wasaaraha ugu horeeyo islamarkaana isagoo sheegay in xilligan loo baahan yahay in laga musuq ama weliba laga fogaado wax walba oo dhib iyo musuq maasuq u keeni karo doorashooyinka dalka ka soconaya absolutely eh, horena waa usheeg haddana waa sheegaynaa waxa weeye sida ku socotaa waa si aad u liidato weeye aad u kuwaalati xun aan sax ahayn doorashada eh, macnaha doorasho yaanan dhigin xulashada barnaamijkan aan lagu tilmaami karo doorasho waxaa la yidhahdaa wax dadku ay ugu madax banaan yihiin waxa weeye barnaamijkan wuxuu ahaa hal maalin uu bilowday ahaa oo guddiga la yidhaha guddiga doorashada qaranku hal maalin jadwalka ka soo saaraan jadwalkaas ay wada bilaabaan maraya marka eh, de hadda ma aysan dhicin oo meesha nin walbana saacaduu doono buu soo saarayaa saacaduu doonana maaragta eh, waa iska haysanaya sidaas daraaddeed waxa weeye wax saxa ma ahayn waxaana keenaya tabardarrada eh, systemka oo waddankana guud ahaan oo de- dowladda dhexe federaalka tabardarradeeda iyo waxa weeye dowlad goboleedyada oon oon u carabisnayn ama aan u diyaarsanayn inay qaranka soomaaliya inay mataqaanaa inay nooleeyaan aan ahayn oo danta kaliya ka fiirinaayo ayuu soo rabad u fakeraya marka arrimahaas oo tabardarradu ay asal u tahay ay aad sidoo kale ay ka mid tahay mataqaana daraysiga lagu daraysana in wax la qaato waxay keentay in qof walba siduu raba yeelo oo in la waayo wax isumar bilowda oo la garan karo in la waayo intaas ayaa sabab u ah salaanaga eh, iyo dhammaan dadka soomaaliyeedba waxa u cad waxa u cad waxa oo lakama dhibcaana waxa weeye aan lagu socon inaysan waxaanu maaragtay wixii la rabay inaysan ahayn dadka soomaaliyeedna inaysan wax badan ka sugin sidaa daraaddeed waxaa muhiima in la- aad iyo aad culays loo saaro ee laba qodo ee dowladgoboleedyada madaxdooda maamulkooda in aad barasha loo saaro sidoo kalena waxa weeyaan ee, ee, dowladda dhexe dadka ee,
hadalka wasiirka hore ee dib u heshiisiinta galmudug ayaa xilligan waxa uu kusoo beegmaya iyadoo doorashada golaha shacabka la filayo isbuucyada soo aadan si dardar leh ay ku bilaabato islamarkaana guddiyada doorashooyinka dowlad goboleedyada dalka ay usoo jeestaan usoo jeestaan sidii loo dardargelin lahaa doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya islamarkaana xilligan ka soconaysa guud ahaan dalka waxaana walaacyo xoogan laga muujinaya saluugna laga muujinaya xilligan sida u socoto doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya dad horle ayaa gaajiya haraad waxay ugu geeriyoodeen deegaano ku dhow magaalada beedhaba ee xarunta kumeel gaarka maamul koonfur galbeed soomaaliya daynunay sideed iyo toban kilomitir ayay u jirtaa magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaana shan degmo ama shan deegaan degmo oo ku kaysan ay xilligan wajahayaan dhibaatooyin dhinaca abaaraha gudoomiyaha deegaanka daynunay oo si gaar ula hadlay idaacadda simba ee magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyay xaalada guud ee deegaanka islamarkaana waxa uu sheegay in xilligan abaara ba-an ay ku dhufatay waxa uu sheegay in maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo dowladda dhexe ee soomaaliya aysan soo gaarsay wax gurmada islamarkaana xilligan gurmad degdeg ay u baahan yihiin shacabka ay saameynta ku yeelatay abaarta ku dhufatay deynunan iyo agaagkeeda walaalkayga duulaadka doonuunay abaaro baashan baa ka jiro dilaan baa ka- ee, beerihii eber waa isaga taan dadkii doonuunay ilaa afartan kilomitir dadkii ahaa deegaanka ay soo xayuumeen biyana malaa baadna malahan abaarada meesha u ka bilaacday maya walaalkayga weli hadda wax dhantii ma jiraan laakiin abaar baashan baa ka bilaacday sidooyinka hadda abaarta ay bilaacday looguul mid la yidhaahdo mooda mooda sindiro meesha la yidhaahdo waa kure baanyaale ilaahow beenqabo meesha la guurijadii toban iyo dhowr jiraan kusoo tiri karaa intaas dadka waxay kusoo xayuumeen deegaanka doonina iyo macluulna waa jirtaa nafaqa darro iyo waxbaa jiro ee, dadkii deegaankana waa kacen waxbay qabteen laakiin waxaan codsanaynaa in ay soo gaaraan maamulada jiro sida sida koonfur galbeed dowladda dhexe in ay soo gaaraan dadkii ay waxlaxta la kacay lahaa ilaa ilaa iyo hadda xeeladhaan baan ku maqanahay ilaa gacan soo gaarsi malahan walaalkayga roobka mada in meelo badan oo waxyadoo ka meerihii hore ka daan meesha dooninay dhexdeeda waa laakiin meerihii kale hadda laga soo xayoomay meerihii roobka roobka mada in marka ee, kulley taas waa roblaan iyo baadlaan iyo dilaan bay soo hareen waxaan leenahay in dadkaas wax loo qabto gurmud loo fuliyo iyada waqtiha badan baan codsanaynaa haddii laa
hadalka gudoomiyaha deegaanka daynonay ayaa xilligan waxa uu kusoo aadaya iyadoo ba- abaaro ba-an ay ku dhufatay deegaano ka tirsan uh, gobolada dalka islamarkaana maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo deegaano ku kaysan magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulkaasi ay xilligan wajahayaan dhibaatooyin dhinac kasta islamarkaana maamulka iyo dowladda dhexe xilligan la sheegay inaysan wax gurmada la soo gaarin shacabka ay saameynta ku yeelatay abaarta ku dhufatay guud ahaan dalka islamarkaana abaarta xilligan saameyntii ku yeelatay deegaano ku kaysan magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya baaqa kasoo baxay gudoonka guddiga ama weliba gudoonka ugu sarreeya maamulka ugu sarreeya deegaanka daynunay ayaa waxaa jawaabteeda cad laga filaya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen inuu deeqya- waa deeqbixiyaasha dowlad goboleed koonfur galbeed u diro deegaanada ay saameynta ku yeesheen abaarta ku dhufatay koonfur galbeed soomaaliya warkii waad kala socotay dhegeystayaal idaacadda simba ee magaalada muqdisho waanaga inta anigoo anas maxamed sooman ah warka soo saara halkaana idinkala socodsiinayay ilyaas tacsiir keenaana farsameynaya cidda warka iyagoo seego waxay dib uga daallacan karaan barta internetka aan ku leenahay ee www simba net waad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodkiina jaanqaadka warkayga subax ogeysiis waxaa dhammaan lagu wargelinayaa dadka jecel miinada saxaafadda